wararka ugu dambeeyey maantay waxa wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mavlud jawash-olo ayaa in yar ka hor hadlay wuxuuna sheegay in kabixitaanka ciidamada maraykanka ay suuriya ka baxayaan iyo operationka ama howlgalka ciidamada turkigu ay ka sameynayaan xuduudka ay laleeyihiin suuriya inaysa isku xirnayn ama ha ka baxaan ama yase ka bixin operationkaas inay samey doonaan laba maalmood ka hor turkiga waxaa joogay la taliyaha maraykanka ee dhanka amniga ninka loo yaqaana john bolton oo isaga laftirkiisa u imaaday si muxuuha loo baaqiyo weerarka turkigu in kurdiyiinta uu ku qaadayo kooxaha y b g ama kurdiyiinta loo yaqaano oo turkigu uu aaminsan yahay inay gacsi saar leeyihin ururka weyn ee argagixisada bekake loo yaqaano marka wararka waxay sheegayaan john bolton intaasoo imaan ka hor turkiga waraysiye uu ku bixiyey talaabiib ama israael isagoo jooga uu leeyahay waxaan kala hadli doonaa madaxweyne erdogan iyo iyo dadka la jooga inaysan weerar qaadin hadalkaas waxay umuuqataa inay turkiga ka caroorin xitaa markuu halkan imaaday george bolton waxaa qorneed inuu madaxweynaha turkiga la kulmo waxa si islamida ay saxaafadda ula hadlaan intiiba waa la kansalay oo aysan maysa dhicin kaliya wuxuu la hadlay la kulmay ninka loo yaqaano ibrahim calin oo u ah muxuuha madaxweynaha turkiga la taliyahu ah marka waxaa muuqata turkiga xitaa arrintaas inay ka xanaaqeen ma garat cabdinuuro turkiga waa uu ku adkeysanayaa in uu weerari doono kurdiyiinta suuriya jooga magaalada mumbij halka maraykankana uu taasi diidan yahay maadaama xiriir uu ka dhexeeyo xoogagaas marka haddiiba ay dhacdo in turkiga uu weeraro maxay u dhimin kartaa xiriirka labada dhinac horta sida ogsoonnahay xiriirka labadan waddan ka dhexeeyey markii laga soo bilaabo duga carabta oo labada kun iyo koo iyo tobanka soo bilowday ilaa haatan wuxuu ahay mid dabeynayo mar hoos u dhacayo mar kor u kacayo sababta ay taana ugu weyna waxay tahay dagaalka suuriya oo bilowday labada kun iyo koo iyo toban iyo tur maraykanka oo waafaqay ama raacay dhanka qolyaha kurdiyiinta ah kadibna hubeeyey si uu ula dagaalamo dagaalyahanada daacish marka sanadkii hore laba sano ka hor hadda muxuu ahay sanadkii labada kun iyo lix iyo tobanka iyo muxuu ahay toddobiyo tobankaba turkigu operationa uu uga soo horjeeday daacish iyo qolyaha y b g da kurdida labada wuu sameeyey haddana waxay u badan tahay ciidamada mare turkigu already mar hore waxay tageen le xuduudka ayaamaha maalmahan dhan daabulada socotay marka saacad walba waxaa la fili karaa inay gale ay ay operationka bilaabaan waxaa xusid mudan sanadka hadda laga soo tegay bishiisii june waa adiga lix bilood ka hor turkiga iyo maraykanku inay isku raaceen in kurdiyiintu ay ka baxaan magaalada mumbij oo turkiga iyo maraykanku sioo isla jir ah ay u maamulaan ma laakiin lama fulin oo ballanqaadkaas maraykanku muusa fulin marka turkiga arrimahaasna way ka xanaaqsan yihiin laakiin operation hadduu dhaco wax weyn ma dhici doonaan ha isleeyahay muxuu aha waa lagu yaqaana turkigu inay operationa sameeyaan ciraaqay ka samey jireen muddo badan suuriya dhowr maray ka sameeyeen marka dabcan waana laba xulafo waxay ku watilseen xulafada nato marka wax isku dhaca ka dhici maayo waa garta marka haddii ay dhacdo in turkiga uu weeraro xoogaga kurdiyiinta y b g weerarkaasi miyuu soo afjari karaa awooddooda maxaase ka dhalan kara waxaa isleeyahay awoodooda si toosa uma soo afjari karo sababta waa fallaago hubeysan hub fara badan oo maraykanku siiyey oy daacish kula dagaalamayeen haysta aadayna u dhisan yihin oo tababaran yihiin tababarka maraykanka iyo ay haystaan laakiin waxaa la qiyaastaa in dhul badan laga qabsan doono lagana cayri doono laakiin lama dhamaystiri karo lamana jebi karo hase ahaatee waxaa dhici doonta yani awoodooda in aada hoos loogu dhigi doono dabcan dee turkigana ayada laftirkeeda saameyn dhanka naf iyo dhaqaalana way kasoo gaaraysa sida operatiinada hore aan ku aragnay ayada laftirkeeda waa dhici doontaa waxaa laga yaabaa dhaqaalaha turkiga inay saameyn ku yeelaato sababta ay tahay madaafiicda iyo xabadaha dhanka suuriya laga soo tuurayo laga soo gemayo waxaa laga yaabaa magaalooyinka waaweyn xuduudaha ku dhow inay ku dhacdo sidaas darteedna dadkii maalgashiga waddanka ku sameyn lahaa inay yaraadaan magarat waa gartay ugu dambeyntii cabdinuurow maxay tahay muhiimadda ay turkiga u leedahay in ay weeraraan xoogaga kurdiyiinta suuriya ee jooga magaalada mumbij ee u dhow turkiga laba laba aragtiya ugu weyn aragtida koowaad waxa ay tahay qolyaha y b g a waxay gacansaar toos ah oo lawada og yahay ay la leeyihiin ururka argagixisada bkk ee afartan sano dagaal ka waday waddanka turkiga oo intaasoo askar iyo shacab afartan kun oo shacab in ka badan dilay marka turkigu ma rabo in argagixisada isagoo ay la dagaalamayo ay hub haystaan oo meel muxuuha maamulaan oo meel soo istaagaan waa sidoo kalena waxaa laga yaabaa hadday meeshaas qabsadaan shacabka ugu badan oo kurdiyiinta caalamka turkiga kudhex noqo ku dhex nool yahay labaatan iyo shan milyan ku nool labaatanta iyo shantaas milyan markiina ayaguna ay hub qaataan laga yaabo ay saameyn ku yeelato arrintaas uga hortagta ee turkigu u sameynayaan arrinta labaadna waxa waa argagixiso iyo kooxaha maarata turkiga waxyaalaha dhibaatada ku hay waxaa kamid a waxyaalaha mukhaadaraadka xashiishka iyo daroogooyinka iyo muxuu ahay dadka la dhoofinayo inta inay ka hortagaan intaas waa rabaan xuduudka amniga iyo dhaqaalaha waddankaba ay sugaan sababta ay tahay turka dhaqaalihiisu wuxuu ku tiirsan yahay tourism ama dalxiisu ku tiirsan yahay dalxiiskana hadday saameyn ku dhacdo argagixisa soo gasho dhaqaalihiisa hoos u dhacaya ma garan